mudanayaasha golaha shacabka ah baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa maanta xarunta golaha shacabka ku yeeshay kalfadhiga toddobaad kulankiisi lixaad ah waxaana shir gadoomiyey gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan madoobe oo ay weheliso gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka sacdiye yaasiin kooramka maanta kulanka wuxuu ahaa akhrinta saddexaad iyo codaynta heshiiskaaga ganacsiga xorta ee qaaradda afrika oo ay soo diyaarisay wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha waxaana xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya u faahfaahiyey iyo muhiimadda uu soomaaliya u leeyahay guddiga arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxa uu golaha shacabka horkeenayaa heshiiskan muhiim u ah kobcinta dhaqaalaha iyo ganacsiga dalka guddigu wuxuu golaha la wadaagay ama la wadaagayaa warbixintan ku saabsan heshiiska aagga ganacsiga xorta ee qaaradda afrika isagoo dulmar kooban ka bixiyey ujeeddooyinka iyo faa'iidada iyo baahida loo qabo ansixinta heshiiskan heshiiska aagga ganacsiga xorta ee qaaradda afrika ujeeddada heshiiska waa hindise loo sameeyey in la abuuro suuq midaysan oo badeecooyin iyo adeegyada si loo yareeyo caqabadaha ganacsi korna loogu qaado isku xirnaanta wax kala iibsiga guud ahaan waddamada afrika iyo iskaashiga dhanka maalgashiga hal abuurka iyo isku socodka dadka xubnaha heshiiska waxaa saxiixay konton iyo afar ka mid ah konton iyo shan dal ee xubnaha ka ah midowda afrika waxaana si rasmi ah u ansixiyey afartan iyo sagaal dal soomaaliya waxay ka mid ahayd ama ay ka mid tahay lixda dal ee saxiixay laakiin aanan baarlamaankoodu ansixinin